hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma ayaa koob iyo toban gaadiid ah oo sida shixnado kala duwan oo gargaar ah geysay deegaanada hoostaga degmooyinka aadan yabaal iyo alkowthar ee gobolka shabeellada dhexe si loo gaarsiiyo shacabkii dhibaato kasoo gaartay abaarihii ka dhacay halkaas gaadiidkan ayaa waday qeybaha kala duwan ee raashinka daawooyin teendhooyin iyo agabyo kaleto oo muhiim ah waxaana gargaarka ka mahad celiyey shacabka ku nool deegaanada kuwaasi oo isku darsadeen abaaro iyo colaado cali axmed iyo degmada alkowsar shacabkii ka barakacay mucaawanadii kow iyo toban baabuuraha soo gaartay si wanaagsan ayaa loogu qeybshay oo wanaag badan hay-addii gargaarka keentay waxaan uga mahadcelinaynaa waa uga mahadcelihaynaa si wanaagsan ayayna noogu soo wanaajiyeen ay noogu keeneen deeqaas waanana soo gaara
bismi illaahi raxmaaniraxiim ilaahay baa mahadda iskale hay-adda masiibooyinkii maarinta ummadda soomaaliyeed waxay gaarsiisay khayr iyo macaawino iyo ilaahay mahaddiisaad ku jirtaahe gargaar bini aadinimo maasha allahu waa lakawaa ka guddoonnay waxaana ku qayb waxaana loo qeybshay degmada iyo deegaanka ceel cali axmed oo masiibadu ka dhacday cadowgaas soo weeraray cadowgaas allaha jebiyaan leenahay khawaarijtii ummadda islaamka dhibaataysay ilaahay waa jebiyey ummadda dowladda dhexne iyo gurmadkay dhiibtay waa gaaray iyo hay-adda masiibooyinka taliyaha xoogga dalka soomaaliyeed kama mara ilaahay baa mahadda iska lehe ummaddii soo dhiibtay khayrkaas iyo gargaarkaas waa u mahad celinaynaa waana ka guddoonnay kow iyo toban baabuur labada dhibaatadu ka dhacda meelood oo degmada iyo deegaanka ayaana si wanaagsan loogu qaybiyey in allaale intii ka qayb qaadatana ilaahay baan ilaahay baan ajir uga dalbanaynaa in ilaahay khayr siiyo dowladda soomaaliyeed oo dowladda dhexaa waa mahadsan tahay hay-addu waa mahadsan tahay agaasimaha iyo guddoomiyaha tii addoonta u qaado oo hay-adda masiibooyinka ah gargaarkaas soo dhiibay waa u mahad celinaa asiga mahamuud macalin waxaa ku mahadsan horta ilaahay midda labaad dadkii gargaarka fidiyey oo sadaqacandallahi dadkan shacaba u bixiyey abaarta iyo masiibooyinka dhulkan ay ka dhaceen degmada alkowsar iyo tuulada cayl axmed oo kala qaybisa gobolka hiiraan iyo galguduud iyo shabeellada dhexe gargaarkaas oo koob iyo toban baabuura waana soo gaaray dadkii sidii loogu talagalana waa loo maamulay ajir iyo xasano badanna allaha ka siiya intii soo dhiibtay intii soo qaban qaabisa asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu hay-adda sodoma ah ayaa bixinaysa dadaalo loogu gurminayo dadka ay saameysay cabaaraha ka jira dalka